booliska magaalada baaris ee caasimada dalka faransiiska iyo tobanaan kun oo dibadbaxayaala ayaa habeenkii saddexaad isku dhacay dadkan ayaa ka mudaharaadaya go-aanka ay dowladda gaar ahaana madaxweynuhu ku doonayo in kor loo qaado da-da howlgabka amaba shaqada lagaga fadhiisanayo iyadoo aanu baarlamaanku ansixin warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil xasilooni darida oo sii kordhaysa iyo kumanaan kun oo shaqo joojin sameeyey ayaa noqotay caqabadii ugu weyneyd ee soo food saarta xukunka madaxweyne emmanuel macron tan iyo kacdoonkii jaalaha ee ka dhacay faransiiska afar sannadood ka hor dadkan dibadbaxaya ayaa ku dhawaaqaya erayaha ay ka mid ahaayeen macron is-asil waad jabaysaa annaka ayaana guulaysanaynaa booliiska ka hortaga mudaharaadyada rabshadaha wata ayaa ku riday dibadbaxayaasha waxyaabaha dadka kaga ilmaysiiya dadkan ayaana dab ku qabtay foostooyinka qashinka lagu guro dowladda hoose ee magaalada baariis ayaa mamnuucday in lagu dibadbaxo bartamaha magaalada baariis iyo nawaaxiga qasriyada konkood iyo jam elise kadib markii mudaharaadyo wata rabshado ay ka dhaceen koob iyo lixdan qofna ay boolisku xidheen habeennimadii sabtidiina waxa ay dowladdu xidhay koob iyo siddeetan qof dadkan dibadbaxayay ayaa waddooyinka ku gubay taayiro marar badanna xaaladda ayaa faraha ka baxday maalinnimadii hore ee shalay koox arday ah iyo qaar ka mida dadka qabanqaabiye mudaharaaadyadan ayaa gudaha u galay suuq weyn oo laga adeegto oo ku yaala magaalada baaqii iyaga oo ku dhawaaqaya shaqa joojin dadkan ayaa sitay boodhar ay ku qoran yihiin reer baaris kacdoon sameeya oo fadhiga ka kaca maxamed axmed muuse dirir oo ah falanqeeyo degan magaalada baariis ee caasimada faransiiska ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dibadbaxyadan inta muddada ah ka socday dalkaasi
cabdixaafidoo walaal waad mahadsan tahay runtii dibadbaxayaasha banaanbaxayaasha banaanbaxa ka dhacaya dalka faransiisku wuxuu ku salaysan yahay wax ka bedel lagu sameeyey habka ama xeerka howlgabka ayuu ku salaysan yahay marka dalkan runtii badanaa banaanbaxyadu ma istaagaan kan iminka socdaana maba istaagayo dalkiioo maciishadii ama qiimihii wadanku sare u kacay haday tahay kii macdanta haday tahay kii maxaanku dhahay maciishada electriga wax kastaaba ay sare u kaceen haddana waxa weyaan dhinacii kale ee dhaqaalaha ama sharcigii howlgabka da-dii lagaga fadhiisanaya iska bedel lagu sameeyey markii hore lixdan bay ahayd labiiyo lixdan baa laga dhigay iminkana waxaa layihi afariyo lixdan baa lagaga fadhiisanaya marka dadku taasay ka cadhaysan yihiin oo wadankan waxaa ilaa iminka mushahar qaata dad shaqada kaga fadhiistay dhowr iyo konton sideed iyo konton kaga fadhiistay marka waxay leeyihin dhalinyaradan cusubi dadkii hore waxay kaga fadhiisteen shaqada dhowr iyo konton ilaa meelahaasay kaga fadhiisteen annaga maxay ugu codaynayaan xildhibaano nagu kordhinaya daada marka cadaalad daraa la tirsanaya madaxweynaha waxaa laleeyahy manihi cadaalad kamuu talin shacbigu way ku kala qeybsan yihiin dhalinyaradan dambe iyo kuwii hore kuwii hore dan kama lihin bay leyiin shacabka marka runtii dibadbaxayaashana ma istaagayaan way soconayaan magaalooyinka kale ee ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada qombiye oo ku taala galbeedka marsel oo ku taala koonfurta iyo magaalada abooda oo dhacda koonfurta galbeed booliiska ayaana dadkaasi u isticmaalay sunta dadka kaga ilmaysiisa wasiirka maaliyadda faransiiska ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay inaanay dowladdu u dulqaadan doonin rabshado isbeddelka ay dadku howlgabka ku galayaanna la fulin doono ururada shaqaalaha ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaalka ay ugu jiraan inaanay ansixin isbedeladan dowladdu khamiista soo socotana waxaa faransiiska ka jirta shaqo joojin dalka oo dhan ah xilligan muranku ka bilowday faransiiska ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalka iyo guud ahaanba yurub uu ka jiro sixir barar sababo la xidhiira xanuunka covid sagaal iyo toban oo iminka uun laga soo doogayo iyo dagaalka ukraine oo saameyn ku yeeshay dunida oo dhan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london